in ka badan siddeetan arday oo isugu jira danyar iyo agoon ayaa fursado waxbarasho oo lacag la-aan ka helay madarasada rawd suleymaan ee magaalada beledweyne maamulaha madarasada rawd suleymaan saciid maxamed aadan ayaa raadiyo beerula uga waramay tirada ardayda ay siiyeen fursadaha waxbarasho oo lacag la-aanta ah madarasadu waxay ku horumartay oo ay heerka ay joogto maanta ku tagtay waaba caawinaada dadka danta yar ama agoonta ee liito madarasada sidaad ka warqabtaan ama warbaahinta yacni aad ka dhagaysateen markay ama sanad ama laba sano joogto waxay caada ahaan qaadataa soddon arday oo agoon ah ayadoo la fiirinayo markaas baahida agoonka uu ku sugan yahay marka way jiraan arday agoona oo free ama bilaash wax ku bartaa way jiraan oo madarasadu ay ugu tala gashay waxaa kaloo jira ayadana sidoo kaleeta arday danyar oo aanan awoodin yacni qarashaadkii waxbarasho isla markaasna madarasada ay u fududaysay ilaa haddana waxaan ugu baaqaynaa bulshada reer hiiraan in ay ka faa'iidaystaan waxbarashada yacni aanu isleenahay alla ilaahay bulshada lafdhabar ayaad u tihiin dadka danta yar ama agoonta ahna ka xafiis ahaan ama ka madarase ahaan aadaan usoo dhoweynaynaa waxaanan yacni aanu ugu baaqaynaa inay yimaadiin aysan yacni bannaanada aysan ka dhihin waxbarashadii lacagay noqotay annaga ayaa u baaqayno bulshada reer beledweyne oo dhehayno meel walbay ahaatay iyo si walbay ahaatay iyo goob walbay ahaataba garabkiina ayaanu taagannahay ee soo dhowaada imise ayay gaarayaan ardayda agoonta iyo danyarta ee wax ka barata madarasada sida bilaashka ah wallaahi taqriiban ardadaas waxaan dhihi karaa ilaa iyo adiga siddeetan intaasi ku dhowi ay u qaybsamaan ardada sida bilaashka wax u barto ayagoo agoon iyo danyar labadaba loo fiirinayo qaab noocay idinku soo gaaraan ardayda agoonta iyo danyarta ee sida bilaashka aad wax ku bartaan alxamdulilaahi qaabo kala duwan ayay nagu soo gaaraan mar annaga ayaa iclaamino oo bulshada u sheegno madarasadu inay kafaalo qaadayso ardada danta yar ama agoonta ah marna baahi yacni gaara oo waalid gaara qabo xafiiska timaada ayaa jirto oo markaasna markii laga shuureeyo mu'asisiinta ay ka shuureeyaan yacni lala garto in cunugaas dhanka waxbarashada laga saaciido marka labadaas siyaabood ay ku timaadaa oo inaan annaga iclaan samayno amaba waalid qaasa oo si qaasa xafiiska u yimaado oo codsigiisa keensado islamarkaasna laga aqbalo qaar ka mid a ardayda fursadaha waxbarasho ee lacag laanta ka helay madarasada rawdad suleymaan ayaa raadiyo beerulo u sheegay inay ku faraxsan yihiin fursadaha waxbarasho ee lacag laanta ee heleen awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa maxamed axmed cabdulaahi waxaa ka mid ahay ardada wax ka barato madarasatu rawdatul imaan waxaana wax ugu bartaa si lacag laane waana mahadsan yihiin macalimiintayna iyo maamulahayna fursada qaaliga ee oyna siiyeen waana mahadsantihiin idaacadda beerluwan waxaan ka mid ahay ardada rawdatul imaan waxaa dhigtaa saddexda qaybood saddexda qayboodna waa dhigtaa waxaa ka bartaa maadooyin qaybta shareecada maadooyina ka bartaa qaybta iskuulka maadooyina ka bartaa dugsigana qur-aana ka bartaa macalimiinta iyo waalidka iyo maamulaha